إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ha alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weerareen ciidamada burundi iyo kuwa hirshabeelle ee ku sugan deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen ciidamada etoobiya kuwa koonfur galbeed iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah madaxweyne xigeenka puntland ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu asigu yahay madaxweynaha puntland xilli hogaamiyaha maamulka siciid danne uu muqdisho u joogo sidii uu madaxweyne uga noqon lahaa dowladda federaalka ah maamulka galmudug ayaa waxaa la sheegay inuu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo iyadoo siyaasiyiinta qaarkood oo madaxweynenimada maamulkaas danaynaya ay muqdisho ku yeesheen kulan ay xaaladda galmudug kaga hadlayeen xelbiyood ayaa waxaa laga hirgeliyey deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee bakool roobab waxyeelo geystay ayaa waxay ka da-een deegaan ka tirsan gobolka sanaag maxkamadda islaamiga ee walaayada shabeellaha hoose ayaa fagaaro gobolka ku yaala waxay ku toogatay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah ku dhawaad labaatan ruux ayaa ku dhaawacmay duulaan mar kale yuhuudda ay ku soo qaaday masjidka barakeysan ee al aqsa iyadoo muslimiinta falastiiniyintuna ay maalintii shanaad yuhuudda ka difaacayaan masjidka inta waa qodobadii warkuwa weynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal ay ka fuliyeen xaafadda miisaanka dhuxusha ee degmada yaakshid ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah si gaara askarigani waxa uu ka mid ahaa ciidamada boliiska dilkani waxa uu qayb ka yahay dilalka joogtada ah ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fulinayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya taliyaha boliiska dowladda federaalka ah jenaraal xijaar ayaa waxa uu sheegayaa habeen kasta labo ilaa iyo saddex askari laga dilo haddii ay boliiska yihiin waktigaan aad ujeedaan runta haddaan idiin sheegana habeenka weeraata laba qofaa la dilaa oo boliiska ah ama saddex marxaladda boliisku maraaya waa marxalad muxuu ahaa aan jeclaan lahaa dadku inuu dareemo xijaar kama hadlin dilalka ciidamada kale ee dowladda federaalka ka tirsan ee aan boliiska ahayn loo geysto sida sirdoonka milatariga ciidanka xabsiyada iyo kuwa la midka ah sidoo kale sooma hadal qaadin dilalka joogtada ee ciidamada dowladda federaalka ah ee uu ka tirsan yahay ay u geysanayaan dadka shacabka ah wuxuuse muujiyey xanuunka ay ku hayso in habeen kasta laba ilaa iyo saddex laga dilo boliiska asigoo uu madaxda ka yahay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weerareen ciidamada burundi iyo kuwii hirshabeelle ee ku sugan deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe xalay ayay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxay jihooyin kala duwan ka weerareen ciidamada burundi ee dhufaysyada kuleh deegaanka gololey iyo kuwa la jooga ee hirshabeelle in muddo ayuu halka dagaalku ka socday hubka noocyadiisa kala duwan ayaana la isku weydaarsaday wixii khasaare ee ciidamada la weeraray gaaray faahfaahin dheeriya kama aynaan helin marar kala duwan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa hirshabeelle ku sugan gobolka shabeellaha dhexe waxay la kulmeen weeraro caynkan oo kale ah kuwa oo qaarkood khasaarooyin dhimasho iyo dhaawacle lagu gaarsiiyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen ciidamada etoobiya kuwa koonfur galbeed iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo haya tiro askar ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku waxyeeloobay weerar mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ku yaala magaalada diinsoor ee gobolka baay iyadoona dhanka kale magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uu ka dhacay weerar lala beegsaday sarkaal ka tirsan dowladda federaalka gobolka baay haddaan ku bilowno ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolkaas waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada diinsoor dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamadii la weeraray waxaa la xaqiijiyeen afar askari ay ku dhaawacmeen waxaana ka mid ahaa sarkaal lagu magacaabo cabdulaahi isxaaq magaalada muqdisho waxaa iyadana ka dhacay howlgal gaara oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo magaciisa lagu sheegay qaar waare wuxuu ku sugnaa dhisme ku yaala xaafadda barwaaqo oo ka tirsan degmada daynile weerarkii mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen khasaare ayaa waxa uu ka soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa ugu dambayntii gobolka bakool waxaa ka dhacay weerar mujaahidiinta al-shabaab xalay ay la beegsadeen etoobiyaan ka haysta magaalada xudur madaxweyne xigeenka puntland ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu asigu yahay madaxweynaha maamulka puntland xilli hogaamiyaha maamulkaas siciid dhanne uu muqdisho u joogo sidii uu madaxweyne uga noqon lahaa dowladda federaalka ah axmed cismaan karaash madaxweyne xigeenka maamulka puntland ayaa sheegay in siciid dhanni uu xilkii guda waayey sidaa aawadeedna asiga oo ku-xigeenkiisa ahaa uu shaqada la wareegay uuna howsha puntland sii wadayo warkan saacado ka hor kasoo baxay xafiiska madaxweyne xigeenka puntland ayaa si weyn looga hadalhayaa deegaanada maamulkaasi uu ka arrimayo iyo guud ahaanba dalka arrintani ayaa waxay u muuqataa mid siyaasadaysan waxaa loo badinaya in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo walba gacansaar la lahaa siyaasiyiin puntland ku sugan uu arrintani ku lug leeyahay hase ahaatee waxaa xusid mudan in mar sii horreysay siyaasiyiin kala duwan oo puntland ka soo jeeda iyaguna ay sheegeen in loo baahan yahay in siciidanni uu kala doorto inuu ahaado madaxweynaha puntland iyo inuu u tartamo xilka madaxweynenimada dowladda federaalka ah laakiin danni ayaan arrintaasi dheg jalaq u siinin danni waxa uu doonayaa haddii uu noqdo madaxweynaha dowladda federaalka ah inuu markaa iska casilo jagada madaxtinimada ee puntland laakiin hadduu waayo wuxuu doonayaa inuu garow ku noqdo oo halkaa shaqadiisa kasii wato iminkase waxay u muuqataa in qorshihiisa uu dhicisoobi karo ma cadda in madaxweyne xigeenka puntland axmed karaash hamigiisu uu u dhaqan geli doono iyo in kale karaash ayaa sida muuqata waxa uu doonayaa in labada sano ee siciid danni u harsaneed uu asigu kursiga kusii fadhiyo siciid dannina uu meesha sidaas kaga baxo haddii uu noqdo madaxweynaha dowladda federaalka iyo haddii uu waayo intaba maamul galmudug ayaa waxaa la sheegay in qarka uu u saaran yahay in gebi ahaanba uu burburo iyadoo siyaasiyiin qaarkood madaxweynenimada maamulkaas danaynayana ay muqdisho ku yeesheen kulan ay xaaladda galmudug kaga hadlayeen haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya siyaasiyiin kasoo horjeeda maamulka galmudug ayaa eedayn u jeediyey hogaamiyaha galmudug ninka lagu magacaabo qoorqoor iyagoo sheegay in galmudug ay qarka u saaran tahay inay burburto siyaasiyiintan oo la baxay golaha badbaadada galmudug ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho cali jaqoombe oo ah guddoomiyaha golaha la baxay badbaadada galmudug ayaa saxaafadda la hadlay isagoo sheegay qoorqoor inuu galmudug ka soo guuray islamarkaana uu degay magaalada muqdisho cid maantay galmudug u maqan oo hoggaankeedihi ma jirto kuwa maangaab ah ayaa waxay dhihi doonaan madashu galmudug bay wax ka sheegaysaa iyo cad bay sheegaysaa madaxweynihii waa ka soo tegey xamar buu guri ka kiraystay waa ka soo qaatay qaadumeyntiisii wararka aan helaynana wuxuu sheegayaa inaysu ku noqon doonin runtii guddoomiyihii baarlamaanku waa ka yimid guddoomiye ku-xiganeed baarlamaanka awalaa qaarkood ay ka soo tageen xildhibaanadii ma jiraan xaaladda galmudug ay ku jirto waxay maraysaa deegaanadii qaarkood in maalin cad in ay shabaab ay afur ka bixiyaan sidoo kale dadkii kulankan ka hadlay waxaa ka mid ahay axmed macalin fiqi oo horay isaga casilay wasiirkii amniga galmudug waxaan rabnaa oo shirkani ku saabsan yahay in laga tashado qaabkii isbeddel saxa oo galmudug maamul aayahooda iyo danahooda ka shaqeeya ay u heli lahaayeen galmudug xaaladdeedu xaalad khatara waayo waxayna ku sugan tahay in maantay ay gacanta shabaab gasho madaxweynihiina inuu ka soo tegay iyadoo markay gacanta al-shabaab gashay inuu safar ka soo galay maamulada uu shishayuu ka dhisay soomaaliya ayaa ku caan baxay isqabqabsiga iyo musuqa dhexdooda ah iyadoo ninkii dantiisa gaarka ah meesha ka waaya uu ku andacoodo inuu dad matelayo islamarkaana uu wanaag isagu wado ceelbiyood ayaa waxaa laga hirgeliyey deegaan ka tirsan gobolka bakool maxamed ciise ayaa warkan inoo haya ceelbiyood ayaa laga hirgeliyey deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ceelkan oo riig ah ayaa waxaa laga qoday deegaan hoostaga ceel ansaar iyadoona furitaanka ceelkan ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin waxgarad nabadoono guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool malaq macalin muxiidiin ayaa si diiran usoo dhoweeyey ayna tibiyey allaha barakeeya xarakatu shabaab almujaahidiin iyo howlasey ansurun ummato deegaankan oo ciidanka oomanahay masaakiintay deegaanka deganayti dadkan ummato muslimiinta ee oomaarane ciidan oomanaayeen haddii biilika harowna biyood iyo biyo qareer ahaayeen oo deegaanka laha ku bilaabo ilaa iyo min eelansaar laha ku bilaabo mayn injarta hata tomishan kilomitran injarta eelansaar ilaa iyo untiyan dhexaytoona mayn laga tala galay eelkan ulajeediis ataa ini biyo la gelay bii macaana lan raadi oo deegaankan bii macaan lan hela harakadaha ka tala galay lagu bilaabo geliya ilaa deegaamada hoos kooyaw
sidoo kale bulshada ku dhaqan deegaanka al ansaar ee si aad ah u soo dhoweeyey xasan isaan cabdiraxmaan yeelyare bulshada oo arada ka dhaqanyaana iyo ku mid aha een deeganka eelka lakogodaha geliya leere waana may liin wadahayn ilaa eelansaar biyigelin dareenkan aad iyo aad aan kori mayba leeraha isu maasha allah wan ay maybaa farhadan maybaa farhad bilawnin aw waan aad iyo aad boqolkiiba boqol yaan ka faraxsagna biyo dhadhamayna aad iyo aada macaan angayn biyo haddii sarunkuna ku keeri nafti ayna kafeliyinga dareemahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayaadka dalka ka hirgelisay ceelal ay ku nafciyeen dadka iyo dunyada rabab waxyeelo geysay ayaa waxay ka dayeen deegaan ka tirsan gobolka sanaag mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya deegaanka kulaale oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa waxaa ka da-ay roobab xoogan oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada islamarkaana lagu sagootiye abaarihii ka jiray halkaas iyadoona dhanka kale ay roobabkaas ka dhalatay waxyeelo soo gaartay dadka iyo deegaanka inkastoo aysan jirin cid ku dhimatay sida ay sheegayaan dadka deegaanka haddana waxaa jira dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah dadka oo ay ku jiraan caruur iyadoona dhismooyin badan ay soo dumeen kuwaasoo ay ku jiraan masaajid dugsiyo qur-aan iyo goobo ganacsi waxaan ku radaa iskuulladii masaajidkii malcaamadihii dukaamadii meel weli way duntay wax yar baa magaalada ka dhisan hadda ilaahay amarkii cidi kuma dhiman laakiin dhaawacyo fara badan way jiraan ilaahay amarkii way sahlan yihiin dadkii xalayto intii yarayda dhisnayd buu ku ururay oo laisugu geegeeyey wax u daran oo usi daran dukaamadii dee laga ganacsanayey way wada dumeen alaabtii biyaa galay khasaare wax haddar meel wax laga soo gato ma laha magaaladu
khasaaruhusi hantida magaaladu way duntay dukaamadii guryihii dee waad u jeedaan dukaankaa haddeer dukaankaasaan haystay haddii eebba xog maayoy alaabtii way la tagtay markii dukaankii meeshii ay duntay tandaqadii u yaallay dabayshii la tagtay alaabtii markay markhaadaadkii bay raacday qaar ka mid ah dadkii dhibaatooyinku ka soo gaareen roobabkan ka da-ay gobolka sanaag ayaa ka waramaya waxay ii gaadheen anoo ku jira oo ku jira dee anoo kuba dhow naf la-aan baa laga yimi oo lagaa saara khasaare waxa soo gaadhay wax ay nooli ma jiraan aan dadka ahay wuxuuba sadaqiiqado yaroo kooban bay ahaayeen carruura yar yaroo dee nimciisa ku jiray qaar markaa markii wax ku soo dhaceen hooyadoodna markiiba waa ku duldhacday halkii maaragtay la boodi lahayd oo ilmaha maaragtay markaan anugu laba qaaday cid baa kusii yar dambaysa wax ku soo yar dhecdhaceenoo hooyadeedna maraadilaac iyo qabtii qacdii markay maqashay markaasaa miyir ugu dambaysay ilaala haddeer koomadiii bayba ku jirtaa
roobka oo ah nimco uu allaah bixiyo ayaa waxaa dadka muslimiinta looga baahan yahay inay allaah uga shukriyaan mar weliba iyadoo dhanka kale muslimiinta laga doonayo in markii rabbi ay su-aalanayaan inay weydiistaan roob naafic ah oo aan dhib lahayn nebiga sala allaahu calayhi wasalam ayaa wejigiisa laga dareemi jiray murugo marka uu arko daruurta roobka isagoo ka cabsi qaba in ummaddiisa lagu halaago maadaama qur-aanka kariimka lagu sheegay qoom lagu halaagay roobka waana reer caad allah wuxuu yidhi
maxkamadda walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa fagaare gobolka ku yaal ku togatay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah maxamed daahir cali sow ayaa warkan inoo haya maxamed deeq sheekh mad oo laba iyo labaatan sano jir ahaa kana tirsanaa ciidamada booliska ee ku sugan degmada janaale ee shabeellaha hoose ayay mujaahidiintu qabteen xilli uu howlo shaqo u joogay deegaanka mushaani ee shabeellaha hoose sida uu sheegay qaadiga xukunka dilka ah ku xukumay askarigan xukunka toogashada oo ka dhacay deegaan u dhow degmada janaale ayaa waxaa u soo daawasho tegay dad badan maxkamadda ayaa markay dhagaysatay eedda loo jeediyey maxamed deeq iyo khirashadiisa kadib waxa ay ku dhawaaqday xukunkan oo la faahfaahiyey maraajicda loo cogsaday maxkamadda markii ay dhagaysatay eeddii loo soo jeediyey eedaysana maxamed deeq iyo jawaabtiisii oo qiyaal ahayd ayaa waxay xukuntay siwaani soo socto kow maxamed deeq inuu ka mid yahay riddada iyo booliska dowladda riddada soomaaliya maxamed deeq xukunkiisii waa dil xadgudidda ah sabata haada alxukmu biliqraari adilatu xukmi undur can ibni cabbaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama man baddala diinahu faqtuluuhu akhrajahu lbukhaariyu biraqam laba kun sideed boqol konton iyo afar عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتعادك لدينه المفارق للجماعة سنن البيهقي برقم شنكو سدح بغسل كو intaasi kadib ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa fuliyey xukunka askariga iyadoo dadka joogay fagaaraha ay takbiirsadeen
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
laba maalmood ka hor ayay ahayd markii xukun dil ah lagu fuliyey askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ku dhawaad labaatan ruux ayaa ku dhaawacmay duulaan yuhuuddu ay mar kale ku soo qaaday masjidka barakaysan ee al aqsa iyadoo muslimiinta falastiiniyiintuna maalintii shanaad ay masaajidka difaacayaan warar ka imaanaya dhulka falastiiniyiinta ee gumaysiga ku jira ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada yuhuuddu ay saakay mar kale duulaan ballaaran ay ku soo qaadeen masjidka barakaysan ee al aqsa ciidamada yuhuudda ayaa waxay isku dayeen inay xoog ku galaan halka loo yaqaano masallaha qible ee ku yaala dhanka galbeed ee masjidka waxaana halkaasi ka dhacay iska horamaad xoogan oo u dhexeeyey yuhuudda iyo dadka muslimiinta ah ee difaacaya masjidka barakaysan ee al aqsa dadka ofjoogayaalihi waxay sheegayaan in ciidamada yuhuuddu ay la kulmeen iska caabin xoogan islamarkaasina aysan jirin wax natiijo ah oo ay ka gaareen duulaankii saakay ay ku soo qaadeen masjidka barakaysan ee al aqsa wararku waxay intaa ku darayeen in ciidamada yuhuudda ay ka barbar dagaalamayeen boqolaal xagjirayaal yuhuud kale ah oo qayb ka ahaa weerarka lagu soo qaaday masjidka al aqsa ciidamada yuhuudda ayaa waxay adeegsanayeen rasaasta nool iyo midda cinjarka intaba waxaana dhawaaqa rasaasta laga maqlayay gudaha iyo hareeraha masjidka barakeysan al aqsa hay-adda bisha casla baxday laanteeda ka howlgasha dhulka falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in ku dhawaad labaatan ruux oo falastiiniyana maanta ay ku dhaawacmeen weerarkan yuhuuddu ay ku soo qaaday masjidka barakeysan al aqsa dadka muslimiinta ee difaacaya masjidka barakeysan al aqsa ayaa ugu baaqay ummadda muslimiinta inay soo buuxdhaafiyaan masaajidka si ay ugu tukadaan salaada taajudka ah oo ay uga caraysiiyaan yuhuudda warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga inta